bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkorana waxaa ka mid ah guddiga doorashada oo ku dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday koonfur galbeed murcadbadeed soomaali ah oo dalbatay malaayiin dollar si ay u sii daayaan marka ay haystaan faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada baydhabo maamulka mandheera oo laga dalbaday inay ka saaraan magaalada ciidamo taabacsan jubbaland caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan trump iyo hi jinping oo kulankoodii uu soo idlaaday
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystarantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoron markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada qof iyo codka ahayd ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka taas oo bishan tobankeedii ka dhacday saddex iyo toban degmo tirada wadarta codayse ayaa ahayd boqol iyo soddon iyo laba kun afar boqol iyo soddon qofood iyadoo kuraasta lagu tartamayna ay tahay sagaash iyo shan sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga dikrin axmed xasan oo ku dhawaaqay natiijada codka waxaan ka bilaabin doonaa golaha wakiilada waxaa lagu tartamay saddex iyo toban degmo ururada u tartamay waxay ahaayeen soddon iyo laba urur tirada wadarta odaysay waxay ahaayeen boqol labaad boqol soddon iyo laba kun afar boqol iyo soddon codadka ansaxa waxay noqdeen boqol labaatan iyo siddeed kun laba boqol toddobaatan iyo lix oo ah sagaashan iyo toddoba boqolkii codadka xumaaday waxay noqdeen afar kun boqol konton iyo afar oo ah boqolkii saddex kuraasta lagu tartamay ee golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waa sagaashan iyo shan magacyada ururada iyo siday u kala heleen ururka qaransoor codadka uu helay wuxuu noqday laba boqol iyo siddeetan iyo labo kuraastana waxa ma helin waa beri wuxuu helay kun afar boqol afartan iyo saddex wuxuu noqday boqolkii hal kuraasta uu helay wuxuu noqday hal kursi ururka barwaaqo wuxuu helay lixdan iyo labo wax kuraasta ma helin ururka cadaaladda iyo midnimada tiir wuxuu helay saddex kun siddeed boqol iyo toban oo ah boqolkii saddex kuraasta uu helay wuxuu noqday saddex kursi ururka madalsan wuxuu helay kun iyo shan boqol iyo toban iyo siddeed cod oo ah boqolkii hal kuraasta uu helay wuxuu noqday hal kursi ururka qaran ee dimuqraadiga ah wuxuu helay soddon iyo saddex cod wax kuraasta ma helin ururka muwaadiniinta soomaaliyeed wuxuu helay kun iyo boqol toddobaatan iyo saddex cod waa boqolkii hal wuxuu helay hal kursi ururka dimuqraadiga soomaaliyeed saddex boqol iyo toddobo cod buu helay kursi ma helin ururka jiilka cusub wuxuu helay soddon iyo lix kursi saddex soddon iyo lix qof wax kursiya ma helin ururka cadaaladda iyo wadajirka wuxuu helay lixdan iyo toddoba kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan oo u dhiganta konton iyo saddex boqolkii wuxuu helay konton iyo kow kursi ururka dadka soomaaliyeed wuxuu helay boqol iyo sagaashan iyo kow cod kursi ma helin ururka iftiin qaran wuxuu helay boqol iyo shan kursi ma helin ururka karama wuxuu helay afar iyo toban kun toddoba boqol iyo siddeed cod oo u dhiganta boqolkii kow iyo toban wuxuu helay kow iyo toban kursi ururka saab wuxuu helay kun iyo shan boqol afartan iyo kow cod oo u dhiganta boqolkii hal wuxuu helay hal kursi ururka qiimo qaran wuxuu helay labaatan cod wax kursiya ma helin ururka dan shacab wuxuu helay konton iyo laba cod kursi ma helin ururka cadaaladda iyo badbaadada wuxuu helay boqol iyo siddeetan iyo kow cod kursi ma helin ururka sincad wuxuu helay toddoba kun laba boqol afartan iyo toddobo oo u dhiganta lix boqolkii wuxuu helay lix kursi ururka han iyo hanaan qaran wuxuu helay boqol iyo labaatan cod kursi ma helin ururka midnimo shacab wuxuu helay boqol iyo saddex iyo labaatan cod kursi ma helin ururka socod wuxuu helay labaatan iyo lix cod kursi ma helin ururka dowladda wanaagga soomaaliyeed wuxuu helay konton iyo lix cod kursi ma helin ururka haldoor wuxuu helay laba iyo labaatan cod kursi ma helin ururka horyaal qaran wuxuu helay soddon iyo saddex cod kursi ma helin ururka dhalinyarada tala qaran wuxuu helay sagaashan sagaal boqol iyo siddeetan iyo lix cod oo u dhiganta boqolkii hal wuxuu helay hal kursi ururka ramaas wuxuu helay kun afar boqol toban iyo saddex oo u dhiganta boqolkii hal wuxuu helay hal kursi ururka danguud wuxuu helay saddex boqol afartan iyo sagaal cod ma helin kursi ma helin ururka horumar iyo midnimo qaran wuxuu helay siddeed iyo toban kun lix boqol lixdan iyo toddoba oo u dhiganta shan iyo toban boqolkii wuxuu helay afar iyo toban kursi ururka towfiiq wuxuu helay shan kun siddeed boqol afartan iyo labo oo u dhiganta boqolkii shan wuxuu helay afar kursi ururka badbaado bulsho afartan iyo sagaal cod buu helay ma helin kuraas ururka dhaqdhaqaaq ururka dhaqaaqa soomaaliyeed waa siddeed cod kuraas ma helin ururka shaqaalaha soomaaliyeed afartan iyo labo cod kuraas ma helin wadarta guud waxay noqotay boqolkiiba boqol waxaa codeeyey boqol labaatan iyo siddeed kun laba boqol iyo toddobaatan iyo lix sidoo kale guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa shaaciyey natiijada doorashadii golaha deegaanka ee koonfur galbeed magacyada ururada sida u kala heleen number one qaransoor wuxuu helay laba boqol iyo sagaashan iyo siddeed oo u dhiganta dhibic labaatan iyo saddex boqolkii wuxuu ka helay golaha deegaanka hal kursi waa beri lix boqol iyo siddeetan iyo shan oo u dhiganta dhibic konton iyo afar boqolkii wuxuu helay hal kursi barwaaqo wuxuu helay konton iyo afar cod oo u dhiganta eber dhibic eber afar boqolkii kuraas ma helin cadaaladda iyo midnimada tiir wuxuu helay saddex kun shan boqol iyo lixdan iyo afar cod oo u dhiganta laba dhibic siddeetan iyo kow wuxuu helay shan iyo toban kursi oo golaha deegaanka ah madalsan waxay heshay toban iyo shan kun maya kun iyo shan boqol iyo toddobaatan iyo toddoba cod oo u dhiganta hal dhibic labaatan iyo afar afar kursi bay heleen qaran ee dimuqraadiga ururka wuxuu helay konton iyo shan cod oo u dhiganta eber dhibic eber afar boqolkii wuxuu helay afar ururka qaran ee dimuqraadiga wuxuu helay konton iyo shan cod oo u dhiganta eber dhibic eber afar boqolkii kursi ma helin ururka muwaadiniinta soomaaliyeed wuxuu helay kun iyo boqol iyo afartan iyo labo oo ah eber dhibic sagaashan boqolkii oo u dhiganta afar kursi ururka dimuqraadiga soomaaliya wuxuu helay laba boqol iyo lixdan iyo toddoba cod oo u dhiganta dhibic labaatan iyo kow boqolkii kuraas ma helin ururka jiilka cusub soddon iyo siddeed coduu helay oo u dhiganta eber dhibic eber saddex boqolkii kursi ma helin ururka cadaaladda iyo wadajirka wuxuu helay lixdan iyo toddoba kun iyo siddeetan iyo siddeed cod oo u dhiganta konton iyo laba dhibic siddeetan iyo labo wuxuu helay boqol afartan iyo siddeed kursi ururka dadka soomaaliyeed wuxuu helay afar boqol iyo sagaashan iyo lix cod oo u dhiganta eber soddon iyo sagaal boqolkii wax kursiga ma helin ururka iftiin qaran wuxuu helay codadkiisu waa boqol iyo konton iyo siddeed u dhiganta dhibic laba iyo toban boqolkii kursi ma helin ururka karama wuxuu helay afar iyo toban kun toddoba boqol iyo lixdan iyo sagaal cod oo u dhiganta eleban kow iyo toban dhibic lixdan iyo saddex boqolkii oo ah lix iyo labaatan kursi ururka saab wuxuu helay kun iyo boqol iyo soddon iyo siddeed cod oo u dhiganta eber sagaashan boqolkii oo u dhigantaa eber dhibic sagaashan boqolkii toddoba kursi helay ururka qiimo qaran wuxuu helay siddeed iyo toban cod oo u dhiganta eber dhibic hal boqolkii ma helin wax kursiga dan shacab soddon iyo afar cod oo u dhiganta eber dhibic eber saddex boqolkii kursi ma helin cadaalad iyo badbaado waxay heleen boqol iyo afartan cod oo u dhiganta dhibic kow iyo toban wax kursiga ma helin ururka sincad wuxuu helay toddoba kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo siddeed oo u dhiganta lix dhibic saddex iyo toban boqolkii wuxuu helay toddoba iyo toban kursi oo golaha deegaanka ah ururka han iyo hanaan qaran lixdan iyo sagaal cod buu helay oo u dhiganta eber dhibic eber shan boqolkii wa kuraas ma helin ururka midnimo shacab siddeetan iyo kow cod oo u dhiganta eber dhibic eber lix boqolkii wax kursiga ma helin ururka socod waa konton iyo sagaal cod oo u dhiganta eber dhibic eber shan boqolkii kursi ma helin ururka dowlad wanaagga soomaaliyeed konton iyo labo cod buu helay oo u dhiganta eber dhibic eber afar boqolkii kursi ma helin ururka haldoor toddoba cod oo u dhiganta eber dhibic eber hal boqolkii wax kursiga ma helin ururka horyaal qaran labaiyo labaatan cod oo u dhiganta eber dhibic eber labo boqolkii cod ma helin ururka dhallinyarada tala qaran wuxuu helay toddoba boqol iyo sagaashan iyo labo cod oo u dhiganta eber dhibic lixdan iyo labo wuxuu helay laba kursi ururka ramaas wuxuu helay kun iyo shan boqol iyo toban iyo siddeed oo u dhiganta hal dhibic labaatan boqolkii wuxuu helay saddex kursi ururka danguud wuxuu helay boqol iyo sagaashan iyo kow cod oo u dhiganta eber dhibic toban iyo shan boqolkii wax kursiga ma helin ururka horumar iyo midnimo qaran wuxuu helay toban iyo sideed kun shan boqol iyo konton oo u dhiganta afar iyo toban dhibic lixdan boqolkii wuxuu helay afartan iyo lix kursi ururka towfiiq wuxuu helay lix kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo sagaal oo u dhiganta afar dhibic sagaashan iyo afar boqolkii wuxuu helay saddex iyo labaatan kursi doorashadii toddobaadkan ka dhacday koonfur galbeed waxaa ka qayb galay soddon iyo laba urur siyaasadeed oo laba iyo toban ka mid ah ay heleen sagaashan iyo shan kursi kuwaas oo dhowaan dooran doona hogaamiya maamulkaasi koonfur galbeed burcadbadeed soomaali ah ayaa dalbaday malaayiin dollar si ay usii daayaan markab ay haystaan xamsoomana ayaana faahfaahinaya burcadbadeed soomaali ah ayaa la sheegay inay dalbanayaan madax furasho oo dhan toban milyan oo dolar si loo sii daayo markab shidaal shiday oo laga leeyahay dalka imaaraadka kadib markii lagu afduubtay meel u dhow xeebaha yemen markabka oo lagu magacaabo m t kana diiwaan gashan dalka togo ayaa waxaa la afduubtay labadii bishan may xilli uu marayay gacanka cadmeed meel u dhow dekada qana ee yemen sida ay sheegayaan saraakiil amni oo ka tirsan puntland burcadbadeedu waxay markabka ay soo jiideen u soo jiideen dhinaca biyaha soomaaliya gaar ahaana agagaarka degmada bandarbayla ee puntland wararka ayaa sheegaya in markabka uu siday in ka badan labaatan kun oo fuusto oo shidaal naafto ah isla markaana ay saarnaayeen labaiyo toban shaqaale oo ay ku jiraan sideed muwaadiniin u dhashay dalka masar dowladda masar ayaa cadays xoogan ku saaraysa dowladda soomaaliya iyo safiirka soomaaliya ee qaahira sidii loo sii day lahaa shaqaalaha iyo markabka odayaal ka tirsan beesha ay ka soo jeedaan burcadbadeeda ayaa sheegay in wadahadallo ay u socdaan balse kooxda afduub ka geysatay ayaa ku adkaysanaya inay helaan lacag madax furasho ah oo gaaraysa toban milyan oo dolar dagaal culusa oo ka dhacay dowladka magaalada beedhabo ayaa la xaqiijiyey inuu sababay khasaare dhimashay dhaawac dagaalkaasi waxaa ku dhintay sida wararku ay sheegayaan taliyaha guutada sideedaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ali cadow iyo taliyihii guutada sagaalada ee qaybta dhexdanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliya yunis aadan sida ilo xog ogaal ah ay xaqiijiyeen ciidanka dowladda iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ee saraakiishan ay hogaaminayeen ayaa markii hore dagaal la galay ciidamo taabacsan sida la sheegay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed lafta gareen muddo kadib markii dagaalkaasi uu joogsadayna ay mar kale ciidanka dowladda ay la dagaalameen al-shabaab oo ciidanka weerar ku soo qaaday maamulka mandheere ayaa laga dalbaday inay ka saaraan magaalada ciidamo taabacsan jubbaland maslax abuukar ayaa nairobi ka soo diray siyaasiyiinta iyo dadka deegaanka ayaa ku cadaadinaya mas-uuliyiinta ugu sarraysa ismaamulka mandheera iyo dowladda dhexe ee kenya ciidamada taabacsan jubbaland in laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin ismaamulkaasi mandheera islamarkaana waxa ay tilmaamayaan in tallaabo ay qaadi doonaan haddii dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedka ay ka jawaabi waayaan baaqyada ka imaanaya dadweynaha kadib dilalkii dhowaan ka dhacay mandheera oo lagu dilay lix ruux oo shacab ahaa islamarkaana ay dadka deegaanka ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen ciidamada jubbaland arrintan waxay keentay in dhowr jeer ay banaanbaxaan maalmihii aynu kasoo gudubnay dadka deegaanka iyaga oo wacad ku maray inay weerari doonaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada jubbaland islamarkaana halkaasi ay ka eryi doonaan ciidankan oo ah kuwii lagu soo jebiyey beled xaawo ayaa fariisiin ka dhigtay qaybo ka mid a ismaamulkan sida ay caddeeyeen siyaasiyiinta deegaanka iyo shacabkaba iyaga oo tilmaamay in dhowr jeer oo hore dilal ay geysteen siyaasiyiinta arrintan horboodaya waxaa ka mid ah xildhibaano baarlamaanka kenya ku matala dadka deegaanka oo ugu horeeyo xildhibaan xuseen weytaan kaasi oo si toosa u sheegay inuu dadka hogaamin doono si meesha looga saaro ciidamada jubbaland ilaa iyo hadda laamaha ammaanka ee kenya wax war ah kamaysan soo saarin ciddii dishay dadkaasi rayidka ahaa ee lixda qofood ka koobnaa oo ku socday deegaanka carabiya oo ay uga qaybgeli lahaayeen qur-aansanadeed halkaasi ay ku akhristaan dadka deegaanka hase ahaatee taliyaha booliiska ismaamulka mandheere u qaabilsan dowladda dhexe ee kenya ayaa horey u sheegay in baaritaano ay hayaan oo marka baaritaanadaasi ay soo dhammaadaan ay la wadaagi doonaan saxaafadda iyo shacabkaba natiijada baaritaanadaasi iyo cidda ay ku caddaato in dilalkaasi ay ka dambeeyaan jubbaland dhankooda waa ay beeniyeen in ciidamadooda ay wax kaalina ku leeyihiin hase ahaatee dadka deegaanka oo carar xoogan ay ka muuqato ayaa weli fariimo gaarsiinaya madaxda ugu sarraysa ismaamulkaasi kana dalbanaya in meesha laga saaro ciidamadan taabacsan jubbaland halkaad naga dhegeysanaysaan waa radio johor markana warka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wadahadal uu la yeeshay hi jinping ku tilmaamay kuwa wanaagsan kadib kulan laba saacadood qaatay oo ka dhacay magaalada beijing laakiin kala duwanaanshaha qoto dheer ayaa ka jirta arrimaha canshuurta ee alaabaha la dhoofiyey sida uu qoray wariyaha arrimaha ganacsiga labada hogaamiye ayaa diiradda saaraya arrimaha ganacsiga labada dal taiwan iyo xaaladda iiraan jasiiradda iskeeda ismaamushe ay sheegato benjin waa isha ugu weyn ee xiisada maraykanka iyo shiinaha waxaana weheliya canshuuraha tartanka la xiriira teknolojiyada iyo dagaalka iiraan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibida caawilin soo gaaray waa aniga intaa marka waxaa idin akhrinaya anigoo cabdiqaadir ah waxaa soo sara caliika farsamada wasabka sidaas iyo nabadgeliyo